gudayaa ma jirto aan ahayn salaada inuu la yimaado inuu xoolo bixiyo sadaqaa ka gudi mayso inuu toobad la yimaadaa ka gudi mayso inuu marka waxa weeyaan waxyaabo kale u bixiyaa ka gudi mayso waxa ka gudaya oo keliya inuu salaadii la yimaado goorma marku xusuusto ama uu soo tooso taasi waa taa aqimi الsalaata lidikri aayaddan qur'aanka ah waxay kusoo degtay waxay ka warramaysay nabiyullaahi muuse calayhi الsalaam oo ilaahay baa furay nabi muuse calayhi الsalaatu wasalaam suuratu طah marka rasuulku wuxuu u deliishaday qofkii ilaaway salaadii ayuu ayaddan qur'aanka u deliishaday ama ka seexday tafasiirkeeda aayaddan way markaa ujeedada halkan loo keenay iyo macnaheedaba way ahlulcilmigu way walba ku tafsiiriyeen waxaa la yidhi idaa dakarta الsalaata faqad dakartanii salaada marka aad waxa weeyaan aada xusuusatid anigana waad i xusuusatay sidaasoo kale markaa waa lagu micneeyey waxaa kale lagu micneeyey ana nisyaan mar ila salaati yakunu xayu aflati can dikri الlah qofku markuu dikrigi ilaahay uu ka mooganaado dikriga ilaahay la iman waayo salaadina waa ilaawaya ilowgan salaadaad ilowday waxaa sababay dikriga ilaahay oo aad mooganaatay oona la iman qofku markuu dikriga ilaahay farabadiyo salaaddii ilaawi maayo marka faidaa dakara allah markuu qofka ilaahay uu xuso uu dikrigii la yimaado dakara salaa salaadiina waa xusuusanayaa marka aqimi salaata lidikrii ilaahay xuskiisa farabadi haddaad xuska farabadaysid salaada waad xusuusan ilaawi maysid sidaana waa lagu micnayay calaa ayi xaal xadiidku wuxuu natusinayaa ilow dadka mukalafiinta waa ka dhacaya qofka macsuumkana waa qofki ilaahay ilaaliyay weeyaan qofkii ilaaway salaadii ee sidaa salaadda waqtigeedu ku dhaafay salaadana laga warramaya laleeyahay qofka hadduu ilaawo micnaheedu waxa weeyaan salaadda waqtigeedaba baxay wey ama hadduu seexdo salaadda waqtigeedaba baxay weeyaan marka qofka haddii saa salaada waqtigeeda u dhaafo waxa uu la imanayaa salaadaasi marka uu xusuusto hadduu ilaaway hadduu seexdayna markuu soo tooso hadduu ka seexdayna markuu soo tooso buu la imanayaa hadduu ilaawayna markuu xusuusto ayuu la imanaya iminka xusuusashada iyo iyo iyo ilowgo kale labadaba yani masaa'il dhowra ku tacalluqa waxaa ka mid a maalan qof baa ilaaway salaad ama laba salaadood buu ilaaway waxa ku waajib ah inuu salaadi tartiibiyo yani salaada inuu tartiibiyo waa waajib inuu tukado salaada labada duhur buu ilaaway casar buu xusuusta iyadoo la tukanayo ma casar buu imika tukanaya mise duhur duhur buu tukanaya casarna waa ku xusuusinaya waayo tartiibka salaada waa waajib sida xadiiska xagga hore aynu kusoo marinay rasulka alay slam salada casar intu tukaday markuu casarkii markaa ay ka mashquuleen mushrikiintii waa ka mashquulay rasuulku waa haleeli waayo inuu markaa salaada tukado iyadan lafteedu waa cudurdaar kale weeyaan qofku inuu mashquul fara badan oo ay suurogeli waliba salaada inu galo si jihaad qof ku jira oo kale waxa weeyaan casar buu tukaday deetna maqribkiina waa ku xujisiiyey haddii uu salaadaha uu ilowsan yahay ama marka ay noqdaan qaar intaa ka badan ama qofku ka seexdayna waxa la qofkiinu seexo laba salaadood ama saddex salaadood saa ku dhaafaan iyadana waa tartiibinaya un salaadii hore tii ugu horreysa buu kasoo bilaabaya duhur buu intanan yuu seexday duhur buu ka seexday duhur buu la imanaya casarna waa la imanaya maqribna waa la imanaya yacni sidii u kala horreeyen buu kala horreysinaya marka halkaa waxaa soo gelaya haddii qofku salaad buu ilaawo dabeetana salaaddii markuu ilaawo isagoo salaad kale ku guda jiro xusuusta muxuu samaynaya micnaheedu waxa weeye ama tusaalaheedu qof baa salaaddii duhur ilaaway salaaddii casar buu soo gashay casarkiibuu xidhay waa la tukaday salaaddii markuu dhexda kaga jiro ayuu xusuustay in salaadii duhur inu la tukanin tartiibta salaaduna haddaynu dhahno waa waajib de waa in duhur la horreysi yahay muxuu samaynayaa ma salaadan buu dhamaystirayaa waxadhubu gadaal buu duhur kala imanayaa mise waxa weeyaan duhurkii buu u rogaya salaaduna jaraya waa laba qowl culimada qaar ka mid waxay idhahdeen salaadan waa jaraya micnadu waa ka baxayaa wey salaadda waa ka baxaya dabeetana duhur buu tukanaya casarna waa tukanaya hadhow markuu duhurku tukado casarku tukanaya waxaa kale la yidhi niyadunbuu bedelaya laakin takyiirka niyaddu salaadda waa burinaya mar walba yani salaaddii wuxuu u rogayaa uun duhur siduu duhur ugu rogayaa niyadiisii unbuu u bedelayaa salaadan inay duhur tahay taasina ishkaal baa ku jira ishkaal ku jira waxa weeye niyadda oo la bedelaa salaadii hore waa burinaysaa taqyiiru niya salaadda waa burisaa niyaddii du- duhurka ahayd baad casr u rogtay ama niyaddii casarka ahayd baad maqrib u rogtay yani waxa weeyaan taqyiiru niyada niyadaa la bedelayaa salaadda waa burinaysa waa ko salaadan labaadee u rogtayna ma xidhnaysaba waa salaada labaad mu- salaadda maxay ku xidhantaa takbiirat lixraam takbiirat ixraamna lamaad imanin marka marnaba salaadaasi ma asaxayso wey salaadii horena way burtay tii labaadna kumay xidhmin marka waa bilaa salaad baa tahay way micnaheedu marka qolada odhanaysa unba ugu dhow salaadii ha ha- yani ha ka baxo dabeetana duhur ha tukado casr ha tukado waxaa kale ahlu cilmiga markaa ay tilmaameen eh, qaar ka mid ahi salaadan buu tukanaya waa casr casarka markuu dhammaysto duhur buu ku xujisiin doonaa duhurka markuu tukadana hadda ca- haddana casar buu ku xujisiinaya casarkaa labaad lala yimid waa maxay waa maxay sababto sababto waxa weeyaan tartiibtii salaadda waajib ahayd marka salaadan maadaama gororta xubinu jirin ha iska dhammaystirto salaadii duhur ee uu ka tegey ee uu laawena waa la imanaya markuu salaad duhur dhammeeyo casarkii hore uu tukaday duhur inuu tukay way isweydaarteen oo casar ba horeeya duhurna waa dambeeya tartiibta salaadda way iskhilaaftay tartiibta salaaduna waa waajib si aynu tartiibtii u hagaajinno maxaynu samaynaynaa casarkii soo celi duhur baa tukatay casarna ka dambaysay haddaba casarna ka dambaysay waa goorma waa markaad xusuusatid adiga oo salaadii ku guda jira salaaddii adigu guda markaad xusuusatid laakiin hadda salaadda aad gelin iyadoo ugu tukanaysa ishkaal male calaa ayi xaal khulaasadu waxa weeyaan un tartiibta salaada in la tartiibiyaa oo sidii ilaahay subxaana wa tacaala u waajibi u kala horreysiy loo kala horreysiiyaa waa waajib weeyaan waxaa xadiisku markaaynu tusinayaa qofkii cudurdaar lahaa ee salaaddii ilaaway ama se ka salaaddii ka seexday faralka ahayd inuu la imanay markuu xusuusto ama markaa waxa weeyaan uu qalaynayaba salaadaha sunnayaashiina waa caynkaas salaadaha faralkiihi siday tahay marka waxa weeyaan inuu qofku uu qalleeyo ay ula yimaado ayaa qofkii salaadii sunnayaasha ahaana hadduu uga tago uu ula imanayo salaadihii sunnayaasha duhur ka horreeya waad ilowday bacduhu baad tukan doontaa salaadihii casarka marka waxa weeyaan eh, saasoo kale waxaad ilowday salaadihii eh, duhurka ka dambeeyey waad ilowday waxaad tukan doontaa oo salaada casar sida rasuulka ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam Eh, salaada casar salaada casar dabadeed bur yuu tukaday inta markii la weydiiyey wuxuu sheegay in salaadee duhur ee, salaadii sunnahayaasha duhurka in laga mashquuliyey Ee, haddaba qofkii markuu salaadii saa uga seexdo ama salaaduu ilaawo waxa waajib ku ah in marka uu xusuusto ama uu soo tooso cudurdaarkii markaa dee uu mesh ka zuulo inuu salaadii tukashadeedii uu degdego uu si degdeg ula yimaado waad soo toostay salaaddii waktigeedu bixaad aragtay iska fadhiyi maysid waa inaad salaaddii u degdegtaa inaad la timaadid waad xusuusatay waa inaad u degdegtaa salaaddii inaad la timaadid in loo degdegaana jamaahiiru ahlicilm min ahli eh, ja- jamaahiiru ahlicilm waxa ay ku tegeen inay waajib tahay imaamu shaafici raximah llah isagu wuxuu yidhi in loo degdegaa waa mustaxab yani waa sunna weyn in dib loo dhigaana way iska banaantay yani maala qofkii salaada subax buu tuk- ayuu ayuu ka tegey ayuu ka seexday wuxuu soo toosay baraqadii inuu iska dib iska yar dhigo oo meelaha duur ku dhaweeyo oo markuu masaajidka imi inuu dib ugu dhigaa waxba dhibaata ma laha yani waa siduu sheekhu leey inuu markaa uu soo toosi tukadaana waa sida ugu fiican laakiin sida sawaabka waxa weeyaan mar alle marka uu soo tooso ama mar alle marka uu salaadii xusuusto inuu tukadaa waajibka oo laga doonaya waayo arrimo dhowra waa awgeed waato koowaade rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam man nasiya salaatan aw naama canha man nasiya salaatan falyusaliha idaa dakaraha mar alle markaad xusuustid tuka baa lagu yidhi dib usii dhig adoo xusuustay dib ha usii dhigi marka salaaddii maxaa lagu xidhay tukashadeedii xusuusashadii mar alle markaad xusuusatid salaaddii marka waa inaad tukataa oda timaadaa dib udhig lama odhanin taas waa qodob qodobka labaad qofka insaankaa dib udhigitaanka dib ugu dhigayo wax uu ku iman doono war mahayo isagoo waajib saaran yahay hadday istiraahid salaada duhur baad raacin doontaa ama in dib udhigo hadhow baad tukan doontaaye waxaa laga yaabaa inaan isagoo waktigii waxa weeyaan ugu talagalay aan gaarinba inay naftugu weydaarato oo sidaa uu naftugu ku baxdo ama waxyaaba kale bay ku- ku dhacaan dabeetana shaygii waajibka ahaa ee markaa saarnaa oo halkaa ay ka yimaado dayicitaan uu dembi markaa halkaa kala kulmo marka sida awgeed waxaa qofka laga doonayaa in uu salaadii marka uu xusuusto ama uu soo tooso inuu dedejiyo oo sida ugu dhaqsaha badan leh uu tukado waana ka ugu sawaabsan weeyaan qoladan waxay deliishadeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa safar musaafiriin bay ahaayeen goor marka habeennimidii bay socdeen goor dambe habeenkiiya ayay salaadii goor dambe habeenkiiya ayay degeen dadkii marka waxay rasuulka nadajiye waxaan ka baqanay inaad inaad seexatiin bilaal baa wuxuu yidhi anaa idin toosinaya ee iska seexa waa la dego marka waa la dege waa la seexday awalkiisii uu fadhiisiiyey ayuu musaa ku tiirsaday marka waaba seexday waa isagiina dadkiiba may toosin ilaa kuleelka qoraxda mooyaane qoraxda markii ay soo baxday iftiinkii iyo kuleelkii dee rimaadkeedii ayay ku tooseen deetana markii la toosay ayaa rasuulku wuxu uhi alay slam meesha inaga rara oo meeshan shaydaan baa degane inaga rara riwaayad qaar waxaa ku soo aroortay inuu abubakar ku yidhi oo la socday marka laba qiso kala duwan bay ahaayeen sida marka culamada qaarkood ay tilmaameen abubakar wuxuu ku yidhi shaydaankiibaa bilaal seexiyeyo siduu ilmaha yar carruurtaas sida loo nabo ee sida kolba loo nabiy marka dambe dhag uu yidhaahdo uu u gamo oo kale buu kolba in yar in yar in yar deeta markii dambe waaba gamayba marka meesha naga rarray buu yidhi meeshii bay ka rarray bay ka guureen meel kale degeen meesha kale markay degeen baa la weysiistay deetana salaadii waa la tukaday marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma odhan inu tukano mar haddaynu kasoo toosnay hala tukado inaga rarray buu yidhi dib buu yar dhigay marka marka maadaama dib u dhigay waxay kutusinaysaa inay bannaantay waa taanoo yani ahlucilmigu waxay idhahdeen rasuulku wuxuu ku cileeyey meeshan meel shaydaan ina tahay meelaha shaydaanku uu degan yahayna in lagu tukadaa ma banaana waa xaaraam sida suuliyadii meelaha xashiishka lagu tuurayay xamaamadii kaniisadihii yani meelaha shaydaanku u hoydo oo dhan in lagu tukada ma banaana waa xaaraam weeyaan marka maadaama rasuulku yihi meesha waa meel shaydaan ay naga rara in lagu tukadaa yani ma banaana saas daraaddeed buu rasuulku uga guuriyay calayhi salatu wasalaam dib loogu dhigay dib u dhigitaan kalena ma ahaene waa salaada u diyaargarowgeedii un wax kale maaha aduu diyaargarowgeedii u wayaanoo meeshaan baan ku suubanan meel lagu tukado inaanay ahayn oo marka waa laga dhaqaaqi doonaayo meel u wanaagsan in lagu tukado ku habboon baa loo dhaqaaqi doonaa xaggeeda marka rasuulkuna halkii buu dhaqaaqay un salaada uu diyaargarowgeeda unbuu ku jiray wax kale kuma jirin marka qofku haddii salaada uu diyaargarowgeeda ku habsaamayo waxba dhibaata ma laha laakiin muhiimadda waxa weeyaan inuu qofku uu salaadii uu marka uu xusuusto uu gudagalo inuu salaadii uu tukado oo uu guto waajibkaa saaran masale kale ayaa xadiiskan ku tacalluqda ayadan oo ahlu cilmiguna aada uga hadleen laba qowlna ay ku leeyihiin waxa weeyaan iminka qofkii cudurdaar leh salaadda waa qalaynaya waa laymanaya ama salaadda waa laymanaya ama qallaba ku magacaabo ama ha ku magacaabi culimmadu waxay qaar ku magacaabeen inay qadaa tahay qolna waxay ku magacaabeen inay salaadda adaa tahay oo rasuulku wuxu yihi laa kafaarata laha ilaa dalika yani kafaaro ma laha in waqtigaa mooyaane riwaayadka qaar waxa kuso arortay rasulka alay slam fa waqtuhaa xiina yadkuruha salaada waqtigeedu waxa weeyaan waqtiga uu xusuusto uun weeyaan waqti kale ma laha waqtigaasun bay leedahay qofkii seexday iyo qofkii ilaaway cudurdaar bay leeyihiin ninkii isagoo aan salaadii ay kaga tagtay waqtigeeda ku dhaafay salaad wax kale labaad jamacuu ku dhaafa salaadda waqtigeeda ku dhaafa jamacuu ku dhaafi karaa waqtigeedana waad soo gaari kartaa masalan salaadii casar oo kale ama duhur oo kale baad masaajidkii kusoo socotay jamci baa ka hor tukaday waa laga dara masaajidka laga dararaa timi salaadda waqtigeedu waad joogaa waad tukan doontaa jamcii fadligiisii waa ku dhaafay oo kaa tegay laakiin salaadda waqtigeedu waad soo gaadhay walow aakhirkii waqtigu ha noqotabe iyo salaadda waqtigeedu ku dhaafo farqiba labadaa u dhexeeya marka ta imika laga warramaya waxa waqtigii salaada baxaya oo qofku saa uu ku ilaawaya marka muu ilaawin oo illa kuma dhaafin salaadii wuu xusuusan yahay ma hurdo waa soo jeedaa mashquul fara badan oo aada u mashquula oo arrimaha marka ama jihaadka o kale sidii xadiiska xagga hore o kalema qofku mashquulkaana male salaadii isaga oo og oo xusuusan oo soo jeeda bay salaadda waqtigeed ku dhaaftay asu dadka qaar kamid salaadda casar dubeynta fadhiistaan oo marka ayma jaad iyo wax u fadhiistaan salaad waxa jira bacduhu casarka salaad maqribka ku dhaweeya oo marka maqribku qabalku dhacay tuka ayaa la tukanaya maqribka casarka la salaacinaya qofkani ma hurdo hurdo kagama tegin oo hadday hurdo kaga tegi lahayd cudurdaar buu heli lahaa ma ilowsanaa wuu xusuusanya eedaankii u maqlaya iskeen fadhigu silay hadhow tuka doontaa markay qoraxdu hadhow dhawaato ama yani dib u yar dhiganaya markaa isaga oo og soo jeeda ayay salaada waktigeeda dhaaftay ogaankuuna isku dhaafiyey camdan miyuu qalaynaya sida kaa loo yidhi ha u qalay yani kii seexaysa la u qalayn kii ilaawanaysa la yidhi ha u tuko isagana ma la odhanaya tuko ilan la mid maaha isagu uu ka duwan yahay qoladan cudurdaarkooda waxaa way mid wuu ilaaway midana wuu seexday isagu mana ilowsana manuna seexan murdi kuma dhaafin waxa weeyaan salaada ogaan buu waktigeeda u u bixiyey ma tukanayaa salaadaasi mise ma tukanayo ma qalaynaya mise ma qalaynayo culimmadu waxay isku waafaqsanyeen dhammaantood inuu ninkaasi dembiile yahay horta inuu aafim yahay dembi fara badan oo ku dhacay ilaa salaada yani salaada waktigeeda mar hadduu bixiyey cudurdaar la'aan cudurdaar sharciya la oo iyadana jirin inuu marka waxa wey uu dembiile yahay waa isku waafaqsan yahay laakiin ma qalaynaya mise ma qalaynaya a'imada afarta ah malik abu xaniifa shaafici axmed ibn xambal waxay yidhaahdeen inuu qalayo waa waajib waxaanu mus qofka in la ciqaabo waa la ciqaabaya dembiga uu ku dhacayna toobad ba laga doonaya qofkaasi wuxuu mutaystay ciqaab u mutaystay min allah xagga ilaahay wuxuu ka mutaystay ciqaab oo ah salaada waktigeedii uu dhaafiyey isagoo og oo marka waxa weeyaan u kisay inuu salaada waktigiisa u bixiyo ciqaab u mutaysanaya ilaa ilahay waa caafiyey mooyaane daa'ifa min asalaf waalkhalaf waxay yidhaahdeen wa min atbaaci ala'ima qofka ogaan salaada waktigeeda dib ugu dhiga ilaa waktigeeda uu baxo cudurdaar la-aanna sidaa yeela salaada qalleeba maayo yani salaada inuu qalleeyaba laga hadduu tukadona laga aqbaliba maayo sida salaadii waktigeeda ka hor in la tukado aynay u banaanayn oo aan looga aqbalin qofkii ayaan loo aqbalinin salaadii hadduu waktigeeda ogaan u bixiyan inaan marka waxa weyaan aan la aqbalin hadduu qofku salaadii duhur uu tukado waktigii barqadii oo kale laga aqbali maayo salaadaas kadalika waxaa kula mida inuu salaadii waktigeeda saaro waktiga casarku kala tukado duhurka cudurdaar la-aan cudurdaarku mar walba meesha waa yaal lakin cudurdaar la-aan baa laga warramaya cudurdaaryadooona jirin sida ayna u banaanin bisha ramadaan inuu bisha inuu markaa shacbaan uu soomo aa imika shacbaan ramadaan ma sii soomaya sidoo kalena ma banaana inuu ramadaan dib u dhigo oo shawaal dib ugu dhigo bishii ramadaan uu yidhaahdo anigu soomi maayo shawaal baan soomaya ma banaan sidaasoo kale mar haddii qofkii uu salaadii waxa weeyaan waktigeedii oo soo galay cudurdaar una lahayn u deetna saa salaadii waktigeedii uu ku dhaafiyey inuu salaada waktigeeda oo dhammaaday uu tukadaa ma banaana bay dhahay salaadana lagaba aqbali maayo maxaa la yeelaya haddaba ninka waxaa laga doonaya inuu ilahay toobad keeno toobad baa laga doonaya dembi weyn weyn weyn buu ku dhacay haddana la odhan waaba gaalba culamada qaar kamid waxay yidhahdeen qofka salaad keliya ka taga yani salaad keliya qofka waktigeedii dhaafiya caaliman caamidan yani isaga oo u kasaya og salaadana inay joogto aan ilowsanayn aan seexanin qofkaas waa yani waa gaaloob salaad keliya ku gaalaysiiyeenba yani hal salaad oo ogaan uga tegay maha salaadihii kale waa hal salaad marka ninka arrinkiisuba caynkaa yahay toobad baa laga doonayaa bay dhahay toobad baa laga rabaa waa kow istikfaartii buu farabadanaya salaadii sunnayaasha ha buu farabadanaya yacni waxaa qofka laga doonayaa inuuna dibna ugu noqonin dembi dhaafna fara badan ilaahay weydiisto salaado fara badan oo sunnayaalo aad u fara badanna ula yimaado oo uu ku dadaalo maalintaasi salaadii ogaan uu dhaafiyey inuu ilaahay subxana watala ka cafiyo yani aad ugu dadaalo inuu salaado fara badan tukado sidaas bay yidhaahdeen adilo fara badanna waa daliishadeen waxaa ka mid a markaa qolada sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llah ibnu qayimna aad iyo aad buga warramay kadalika daahiriyada qolada la yidhahdana saas oo kale ayay tilmaameen waxaa kamid a mucaasibatna sheikh alalbani sadex xasan khanna saas usna ku tilmaamay kitabkiisa rawda nadiya la yidhahdo rawdat nadiya calaa ayi xaal adilada qolada kala deliishanaysana waa ka jawaabeen khulaasadu waxa weeyaan qof inuu ku dadaalo inuu salaadda ilaaliyo salaada u ilaaliyo laba laba laba laba u ilaaliyo laba shay labadaba u ilaaliyo inuu salaada jamaceeda ilaaliyo uu jamac salaada ku tukado jamac khayr badan ba ku jira fadli fara badan baa ku jira xagga horena kusoo marna inuu ilaaliyo salaada waktigeeda marka hore salaada waktigeeda buu ilaalinaya oo wuxuu isku dayayaa salaada waktigeedii inuuna dhaafinin cudur daar la-aan wuxuu kale uu kusii dadaalayaa salaada jamceeda qofka hadduu jamaca salaada ku dadaalo waqtiga salaadu dhaafiba maayo laakiin qofka jamaca dayarsanaya waxaa laga yaaba marka dambe in marka waxa weeyaan uu salaada waqtigeedii uu idaariyo yaa suuragal waay عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي ولا تكتر عليه الصلاة والسلام العشاء الآخرة عشاها ضمب صلاة عشاء أيوة تكنشر ثم يرجع ونقنشري إلى قومه غير كودي يكون نقنشري غير بني سلامان غريه هودي marka hal mayl bay masaajidka fogayn baa layidhi mayl yani guryahan halkan uu tegayo reerkooda degan yihiin waa duleedka magaalada iyo masaajidka hal mayl bay isku jiray meelahaas iyo lagu qiyaasay uma yarjic ilaa qowmihi reerkoodii ayuu ku noqonayay oo fayusallii bihim waa tukinayay tilka salaa salaada lafteeda ayuu tukinayay waa salaadee waa salaadii cishe salaadii cishe buu rasuulku la tukaday markuu la tukaday buu ka tegey reerkoodiiba magaalada duleedkeeda agu tegey way sugayeen marka iyagu waayo isagaa dee qur-aanka iyo u yaqaanay marka mid tukan jirin way sii sugi jireen deetna markuu la tukado marka uu tago yuu tukin jiray salaaddii cishaaye markaasu wuxuu tukaday cishihii imse jeer laba jeer buu tukaday marna rasuulku la tukaday calayhi salatu salaam marna imaam buu noqdayoo dabeetana reerkoodii iyo masaajidkoodii halkii ahaa ayuu ku tukaday marka oo dadkii tukiyey waay xadiidka sheekha wuxuu u keenay raximah ullah halkan inay bannaan tahay in laba qof oo niyadooda ay kala duwan tahay inay isku xidhan karaan ikhtilaaf niyad waa sidee nin salaad sunnaa tukanaya baad ku xidhanaysaa adigoo waajib tukanaya oo xagga xadiiska ka muuqataa saxaabiga mucaad rasuulku markuu la tukanaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu la tukaday salaaddii waajibka ahayd faralka ahayd cishaay salaaddii cishaay iminka way taagantay rasuulku la tukaday calayhi salaatu wasalaam waa salaaddii faralka ahayd marka iminka waajibkii waa ka dhacay isaga markii uu noqday ee qoladaa kale imaam uu noqday ee uu tukinayana salaaddii cishaayo unbuu tukanaya haddana salaadan cishaayo iminka uu tukanayaa isaga waa u sunnay qolada ku daba tukanaysana waa u faral waa waajib marka waxaa isku xidhay nin sunno tukanaya iyo nin faral tukanaya isku xidhay way bannaantay haddaynay bannaanayn rasuulku wuxuu ka odhan lahaa soo adigu salaadda cishana la tukaday ha tukinin nin kale ha samaystaane ama annaga halaba tukanine iyaga la tuko oo ayaga cagaa ku tuki mu odhanin waxaa bannaanaatay in marka waxa weeyaan isaga oo salaad sunnaa tukanaya inuu salaad waajib qolo waajib tukanaysa ku daba tukato bilcaks sida cagsigeeduna way bannaantay in nin waajib tukanaya aad ku daba xidhato adoo sunno tukanaya iyadana maxaa u daliila waxaa u daliila xadiidkii markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa salaaddii subaxda ay tukadeen marka ay tukadeen bay waxay arkeen laba nin albaabka taagan oo dadkii baa la tukan waa markee u yeedha baa leeyahay waa loo yeedha iyagoo markaa baqanaya soo fadhiisay masaajidka tolo maxaa laydin odhan doonaa iyo rasuulka soo fadhiistan calayhi salaatu wasalaam waxay ka baqanayeen maxaa laydin odhan doonaa rasuulku wuxuu kuri maxaa idin ku dhacay noola tukan weynay waxay yidhaahdeen waxaan kusoo tukanay reerkayga oo markaa way way ka soo gaadheen salaadda haddana wuxuu yihi sidaa ha yeelina markaad soo tukatiin eed annaga noo timaadiin eed aragtiin annagoo tukanayna nala tukada idinka sunna idinta idinka sunna idinta marka iminka markaad salaad masaajidka markaad kusoo tukatid salaaddii cishaaye ood masaajidkan aad kusoo socotid oo timaadid masaajidkan iyadoo lagu jira haddaad aragtid bannaanka ha istaagine iska soo galo dadka la xidho salaadda sunna adiga ku noqonaysa marka adiga salaadkan aad tukanaysa waa kuu sunnay imaamka imaamkaad ku daba xidhatan wuxuu tukanaya maxay waajib buu tukanaya marka nin sunno tukanaya waajib tukanaya haddana way isku xidheen yani way yani way bannaan tahay laakiin waxaa shardiya labada salaadood ee la isku xidhanaya inay isku mid noqdaan yani inan inay isku hay-ad noqdaan isku hay-ad inay noqdaan isku hay-ad marka la leeyahay waa inay noqdaan micnaheedu waxa weeyaan inaynay kala duwanaanin masalan maqrib iyo casar oo kale maqrib iyo cishe oo kale cafwan maqrib iyo cishi maqribka waa saddex ragcadood cishiyana waa waa afar ragcadood way kala duwan yihin duhur iyo casar waa la isku xidhan karaa iminka saxaabigeenu salaaddii cishaaye rasuulku uu la tukaday unku haddana igala tukiyay waa isku hay-aad salaadan sunna iminku tukanayo iyo salaada faralka ee tukanaya waa isku mid weeyaan afar iyo afar duhur iyo casar da isku xidhanaysid oo maalan adigoo salaada duhur ay kaa tagtay ayaa salaadda casar la tukanaya aad timid marka salaada duhur iyo salaada casar waa isku hay-aad afar ragcadood afar ragcadood adigu duhur baad niyoon doontaa imaamkuna wuxuu tukanaya casar iyo dadkana dee masaajidka jooga casar buu tukanaya adigu duhur baad niyoon doontaa waayo duhurkii baa kaa tegey waa isku hay-aad laakiin casar baa kaa tegey maqrib baad iyo timid masaajidka la tukanayo haddaad ku xidhto waa saddex ragcadood kaaduna waa afar ragcadood waa kala hay-aad yani isku mid maaha marka maxaad samaynaysaa yani waad salaadaha laisku xidhanaya waa inayna iskhilaafin waa inay isku dhig yihiin labada salaadood isku hay-ad ay yihiin taasaa u shardiya aqwaal kalena kolle halkaa waa- waa ku jiraan laakiin taas unba ugu muhiimsan in waxa weeyaan eh, salaad yani oo xadiidku tunudsin ay tahay in laba labada qof isku daba tukanaya inaan shardi ahayn imaamka inuu tukinaya niyadiisu kale inuu niyono inaguna hadduu waajib uu niyoodo inuu waajib niyoono hadduu sunno niyoodo inuu sunno niyoono Eh, niyad niyad way iskhilaafi kartaa Eh, shardi maaha inay niyo niy labada niyo inay is- inay isku mid noqdaan shardi maaha عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي ما لا تكنشرنا في شدة الحر كليل كدرنان تيسا يعني وقت آدو كليل كليل كوشره بل رسول لا تكنشرنا عليه الصلاة والسلام فإذا لم يستطع أحدنا متك يمرك كروايو أن يمكن جبهته من الأرض ملك إن وجهيس ودقمك كروايو بسط ثوبه مردي سيفرين شري فسجد عليه دكنا مرض كسجودي yani go-a uu sito oo kale maalan go-yaalbay dambe go-na waa lagudan jir midna waa la huwan jir marka masaajidka dhulku buu kulul yahay masaajidkana waxa laga yaaba saqaf fahaagsan baynuuna lahayn dhulkii waa kulul marka marka wejiga dhulkaa dhigtid waa kulayl maxaad samaynaysaa maradan ay sitaan ama cumaamada ama marka waxa weeyaan go-i ayuu intuu saa u dhigo buu ku sujuuday maradii buu iska cijisiinaya dhulkii dhulka kulaylkiisii فإذا لم يستطع أحدنا مرك- مركم يتكاي كري وأن يمكن جبهته من الأرض إنه وجهي سقولك أدبه بسط ثوبه مرديس يفيدني فسجد عليه دوتنا كسجودي إشكالك هل كان كتير واحد وياه حديثك هروح قصمرني كل الفرح بدل مركو تشرق وجهه صلاة هلا قوجه قوجه دي معناه دي ودغه كلالك كلالك بليديس هيدا كتبه xadiidkan wuxuu tilmaamayaa inay kuleel fara badan markuu jiro ee la tukan jiro rasuulka oo dhulkiiba inaanay sujuud dib dhigi karayn halkaana dib ha loo dhigaani waxaa laisku waafajinaya labada xadiid Ee, salaada dib in loo dhigo oo la qaboojiyo waa la faray Ee, taa micnaheedu ma aha inuu dhulku dhulkun uu qaboobaado waxaa laga yaabaa inuu kuleylka faraha badan la uu yaraado laakiin dhulku weli uu kulul yahay waa dad salaad dhulku wejiga saar dee kuleylkiiba weli dhulku baaqa ku sii ah marka micnaheedu maaha salaada dib ha loo dhigo ha la qaboojiyo ilaa dhulkuna ha qaboobo maya kulaylkii baa ya- yaraanaya dhulkiina waxaa kusii baaqi ahaanee kusii hadhaya maxay kulaylkii baa kusii hadhaya iyadoo harkii soo rogmaday baa haddana kulaylka dhulku jira oo cagaha dhulka baan saari karayn marka yani isma khilaafayaan waxaa loogala jeeda halkan dhulkiibaa weli kulaylku kusii harsan yahayo qofku markuu sujuud dhulka uu dhigo ayaa wejigii dib markaa uu kulaylkii dareemaya markaa saasay sameynaya marka labada xadiis saasa lasku waafajinaya marka xadiiskani xadiiskaa hore way isku dhow yihiin واي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله وحوي لا يصلي أحدكم بدكين ينتك- ينت- ينكتكني في الثوب الواحد مرد كني ينكتكني ليس على عاتقه منه شيء إذا قرتي صحبة ينكسرني مركا ليس على عاتقه آه سيدا صواب وحوي ليس على عاتقيه لبدي سقارات labadiisa garab iyadoo waxba ayna saarnayn labadiisa garab iyadoo ayna saarnayn waxba ayna saarnayn laa yusalli axadukum midkiin inuu tukanin fi sawbi lwaaxid marada ke- mara keliya inuu ku tukanin laysa calaa caatiqayhi iyadoo labadiisa qoorood minhu shayun iyadoo labadiisa garab waxbaba ayna ka saarnayn maradii yuuna tukanin buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam waayo halkan eh, salaada marka la tukanayo horta inuu qofku cawradiisa asturo waa waajib إلهي وحده سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد هي أدى أوفي عن أو غرفة بضان لي إنه قف كل ماك سواء آدي كل مسجد مركز صلاة تكن السين المساجد كادي من السين وإن هي أدى أوفي عن أو غرفة بضان لي شركة أقول نظيفة maradaadii oo wanaagsan oo qurux badan oo nadiif ah jirkaagu udgoon oo cadar iyo markaa wax udgoon aad soo marsatay waa masaajidka timaadaa salaadiina aad sidaa aad ku tukataa taas waa qodob qodobka labaad xadiidkani wuxuuna tusinayaa cawradu in ay laba u qaybsamayso marka ragga loo eego horta cawrada ragga iyo dumarka ragga cawradooda waxa weeyaan markiina salaada ku jirin inta xudhurtii jirka udhaxaysa intaasa cawra waa markayna salaada tukanaynin salaada markiina tukanaynin cawradu waa intaa jilibka xudhurta inta udhaxaysa waa waajib inuu asturo waxa weeyaan isagoo xataa salaad baan tukanaynin inay muuqato waa xaaraam weeyaan salaada marku ku jiro way ka badanta intaas waa ilaa halki waa ilaa qoorta rasuulku muxuu yidhi qofka mare keliya yuuna ku tukanin laysa calaa caatiqayhi iyadoo labadiisa garbood aynay marada waxba ka saarnayn yuuna tukanin marka hal mar oo keliya haddaad leedahay oo berigii hore qofka dadka qaar dee waxay lahaayeen go' keliya uu gudan jiray barhna uu huwan jiray qaarna waxay lahaayeen laba oo midna uu gudan jiray midna uu huwan jiray marka haddaad mid keliya leedahay oo midkaas uu qoorta kuu soo gaari karayo halkaa soo gaadhsii halkaa garbahana soo gaadhsii hadduuna gaadhaynin oo intaa hoose oo keliya ku asturaya una intaa hoose un ku asturo marka maradii hadday waasic tahay halkaas hala soo gaadhsii haddaynay waasic ahayn oy kooban tahayna oo inay intaa hoose mooyaane agga sare ina hadday agga sare soo gaadhsiiso agga hoose muuqanaysaa marka xagga hoose baad ku dayn doontaa markaas waayo iminka de laa yukallifu llahu nafsan ilaa wascaha maanta ma keraysid inaad halka soo gaadhsiiso lakin qofkii keliya baa logala jeedaa marka yani qofku inuu asturo ilaa garabkiiba xadiiska ka muuqata marka marka salaada lagu jiro raggii markay salaada ay tukanayaan cawradoodu waa ilaa garbaha weyn in asturana waa waajib waa qofkii mara lahaa gaadhsiinaya halkaas qofkii laakiin mare keliya lahaa ay tahay inuu guntado uu guntanaya taas markuuna salaada ku jirinna cawradiisu waa maa bayna surati ila rukba jilibka iyo xundhurta inta udhaxaysa waa raggii dumarkii cawradoodu waa jirkooda oo dhan marka laga reebo wejiga iyo labada kaf wejiga iyo labadaa gacmood marka laga reebo cawrado jirkooda inta kale oo dhami waa cawro in asturta waa waajib salaada markay tukanayso iyo markayna tukanayn intaba yani iyagu way asturaya sidaasuu noqonaysa marka marka xadiisku wuxuuna tusinayaa cawradu marka salaada lagu jiro keliya inay ahayn jilibka iyo xudurta inta udhaxaysa eh la doonayo in la asturo ilaa garbihii ilaa garbaha in la asturona in la doonayo in hadda la soo gaadhsiyo xukunkeeda waa maxay in cawrada la asturaa waa shardi salaada shardi buutay haddii la asturi waayo salaadii ma ansaxayso salaaddu ma ansaxayso marka waxa weeyaan yani waa intaa iminkaynu sheegnay ee hoose garbihiina ahlucilmiga qal waxa tira waa waajib qalna waxay waa shardi qolna waxay waa sunna in la soo gaadhsiiyaa oo la astura qolada tiri waa shardi ba ugu xoog badan waayo xadiisku wuxuu tiri walays yuuna tukanin buu rasuulku yidhi calayhi salatu wasalaam iyadoo garabka waxbayna kuu saarnayn marada iyadoo garabka ayna kuu saarnayn yaan la tukanin buu yidhi marka waxay kutusinaysaa in maradii halkaa la soo gaadhsiiyaa qofkii karayey inay waajib ku tahay oonu ka tegi karayn waayo ahlucilmiga markaa mucaasiriinta waxay tilmaameen marada halkan la soo gaadhsiinayaa inaanay noqon mara yaroo dee sida yarun leh sida garamaanta qaar ka mid a garamaanta qaar kamid sida yarun bay leeyihin oo garabka ah kaasoo kale lama doonayo waa in garabka si fiican loo astara la rabaa taas waa qodob qodob labaadna waa jiraan xujaajtoo kale waxay ku tambiihiyeen qofka xaajigiihi marka uu xajiyayo go-aan uu huwan yahay waxay sameeyeen janiqaac garabkaasoo dhab u banaynaya deetana iyadoo dhinaciisaas uu bannaan yahay buu tukanaya iyadana ma banaana waayo waxaa la rabaa in garabkan garabkan isku mid noqdaanoo labaduba maradu ay saarnaato marka in dhinacan in la baneeyo marka salaada la tukanayo dhinacanna ay asturnaato maya marka la dawaafayo dawaafulquduumka la yidhahdo dawaafku waa saddex isan arki doona insha allahu tacaala dawaafku waa saddex dawaaf alquduum iyo dawaaf alifaada iyo dawaaf alwadaac dawaaf alquduumka oo keliya ayaa ayaa lala yimaada idibaac marka la dawaafayo dawaafka markaad gelaysid baad jeeriqaar samaynaysaa garabkaa midigna waad banaynaysaa kaa bidixna marada saaraysaa markuu dawaafku dhammaado maradii caadi waad uguwanaysa marka iyagu waxay sameeyeen maba huwadaanbe waxba mar alle markuu ixraamtaba garabkaa waa banaynaya ilaa intu maradaba dhigaya garabku waa banaayay salaad hadduu tukanaya hadduuna tukanaya marka hadduu tukan mushkilad ma laha oo de waxa weeyaan cawro maaha laakiin markuu tukanayo waa inu astura oo garabka wax saara iyadan waay kolley فوائد حديث كجران انتهى فوق بيمس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول كوحي من آكل قفك عنا ثوما تون قفك عنا أو بصلا أما بصل قفك عنا فليعتزلنا هنقد أراو أو ليعتزل مسجدنا أما مساجد كي هكفوا وليقعد في بيت قريس هسكفرست وأوتي وحلو كان بقدر دري فيه خضروات خضرة عسارة تحي خضرة أصل من بقول بقل بقل كلا إلى هذا يا يعني أرب لي فوجد لها ريحا وحو كهل أرب كهل بقل كاس فسأل واوي دتك فأخبر وحو لقوا الرمي فوجد لها ريحا يعني دري وكتشري مكا خضرة كتها كتشرتي أي أرب كهل يعني أرب كدرين فسأل وهو يدي ددك فأخبره وحا لغو رحم بما فيها من البقول وحا كتره بقل كاسا فقال وحو قربوها ودوية إلى بعض أصحابه أصحابه سقر فردي ميشا يقول ودوية السيا فلما رآه مركو أركي كره أكلها إنه مركو أسيق قفكي ميشا تشوغي ونعي إنه عنه ويقول رسولك عنه ويا أدنى عنه سأولي سيدي رسولك إلهي هو ابتدى يا أدنى عنه أدنى عنه wuxuu rasuulku cun iman cunaysa marka uu ka yir istaagay qaala rasuulku kul cun buu yidhi fa innii unaaji man laa tunaaji anigu waxaan la faqayaa cid aan la faqaynin waa malaa'igtii jibriil baa u yimaada qur-aanka u keenaya maa garata marka cid aan adigu la faqaynin baan anigu la faqayaa ay marka waxa weeyaan adu iska cun buu ku yidhi marka malaa'igtuna sida xadiiska noo socota ku arki doono xadiiska socota inaynu akhrino isagana aynu way israacayaan عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل قفك بصل شعنا أو الثوم أما طانت عنا أو الكراث أما كراث كبها الكليل أهضع عنا وشيء اسمها رايحة يولي يا على تطانت كلوي آه. فلا يقربن مصلانا هل كانوا كنت كان يلوس دوان فإن الملائكة ملائكته تتأذى وكل مضطا مما يتأذى منه الناس تدك واحد نبسلان ملائكة ما نبسلس لكن هدام ملا ملا تدك اللي نبسلان يا ملائكة ما نبسلس ملائكة مساجد كنا ملائكة بدأ إيمان سا سوب بحينس مركا إلى وح كقرموني كاسو أورا واحد سوء عطيه هذا نقضي واحد سوء عطيه هذا نقضي واحد مرة عرته هذا نقطة وحال الدنيا قفكم مركا يعني إنه آه رايحيس ونكسناته وفي رواية بنو آدم ريب بني آدم حديث كان شيخ هو الأبشي شرط الشيخ هو وحي بخاري مسلم وافقين إنه صار حديث كان مسلم وكلية باص صار هذا مركا مما يتأذى منه الإنسان وحاب مسلم كسكن مما يتأذى منه الإنس هلك أو الكراث ويلنا واسمه العطف هذا البصر والثوم والكراث بواو العطف لبدا حديث وحي نفسنا آه لبدا حديث وحي نفسنا مساجد قولك الإمام يقال التكري إن قف وحي رايحة ورت قلمون لو دوس كلا عليه واحد طانا قط بصرش يتونت لبدا وحلال حرام بصرش وحلال تونتنا وحلال كراثك وحلال بقولك وحلال waa la cunaya oo ka rasuulku saxaabadiisi yidhi cunaya dadku iska cuna waqtiga salaadda la tukanaya laakiin may ahayn xaaladda ama waqtiga salaadda ay taagan tahay qofku inuu kuwaa soo cunaa la diiday waxaad markaad masaajidka imanaysid ee doonaysa salaadda inaad tukatid ha soo cuni waayo ur qarmuunba kaa soo waraysa qofkii kugu galu tukanaya waa ku dhib mudanaya malaa'igtii masaajidka joogsan way ku dhib mudanaysaa marka karaahiya bad salaaddii yani halkaad ahayd inaad fadli iyo ajir ka heshay karaahiya bad ka qaadaysaaba markaa inaad soo cuntid maaha yani iska ilaahi buu rasuulku leeyahay calayhi عليه الصلاة والسلام فليعتزلنا نقدر وليعتزل مسجدنا مساجد كل قلت مساجد المسلمين تورد سيدي رواد قارك من كسر روتين آه إنه قفكم كف قادو مساجد دي أردن بويا فلا يقرب فلا يقربن المساجد مساجد دي ينقص دوان بقول رسولك عليه الصلاة والسلام حديث أحمد بن خزيمة أي صار صارين آه مرة مساجد المسلمين تورد بالإلى الليل سببت يعني ما دام أو شيء وحلوق عقابية inuu qofkani uu waayo fadligii jamcu lahaa ina jamc bula tukanayay jamaca fadligiisii buu waayey waxaa laga xarimay markaa fadligii jamacuu lahaa marka cudurdaar u noqon mayso qofki intuu basal cuno ama toon cuno inu dhahdo masaajidka tegi maayo rasuulkaa diiday calayhi salaatu wasalaam masaajidkana tago maya xilligaa inaad ku boogtid ba u xaaraam weeyaan kuma banaana adiga in xilligaasoo kale waqti masaajidka la imanayay inaad wax markaa qarmuun aad cuntaa kuma banaanaba ee hadday ay noqoto caynkaasina aljazaau min jinsi alcamal waxaa adigana laga xarimayaa fadligii ajrigii fadligii iyo ajrigii iyo sawaabkii uu lahaa jamcu adna waa laga xarimaya adna waa laga xarimaya marka yani wax kastoo raaxada kariha tahay oo dhanba qofku iska ilaalinaya marka in kulo kuwii xalaasha ahaa basashii iyo toontii iyo waa waxyaabaha khadrawaadka ee bannaan weeyaan maxaa maranaysa wax qofkii bini aadamkaana dhibayo oo dilaya sida sigaarka oo kale sigaarku qofkii bini aadamka ahaa caafimaadkiisiinuma wanaagsana maalkiisiinuma wanaagsana cabitaankan uu cabayana de waxa weeyaan hadduu qofku gaajoonayo uu cuno gaajo ka biin mayso hadduu haraadan yahayna haraad ka biin maayo waa geedka imtixaankaa ee ilaahay ummadda ku imtixaano inuu xaaraan yahayna ahlu cilmigu yani waa way caddeeyeen inuuna banaanayn haa isku raaceen yacni dhakhaatiirtu dhammaantood waxay sheegeen in uu bahalkaasi caafimaadka uu dhibaato u leeyahay qofkan uu dilaya aakhirka waana wayna wada garan dhammaanteed kacabay laftiisa garanaya inuu bahalka una marka waxa weeyaan uu dhibaato u leeyahay kuwa soo sameeyey laftoodii ayaa halkaa dambe waxay kaga soo qoreen tubaakadu caafimaadka iyo dhibaato le hadda yani warqadii ku xayeysiin ee gidaarka lagu dhajiyey ayaa waxaa ku taalla tubaakadu dhibaato leedahay tubaakadu caafimaadka uma wanaagsan dhibaato qofku keenaysa waa shay kuwii soo sameeyey baa dadka u sheegayaba haddana dadkii waa lagu itixaam marka yani hadduu qofkii noqoto caynka horta qofki inu iska daayo weeyaan inu iska dayn kara qofka haduu dhan iska daa waa naftu de waa wixii ay doonayso waa laga jaraa markaad ka jartid oad ka sabirtid way waad iska dayn kartaa sidoo kalena masaajidkii hadduu qof ilaah ku itixaama yahay inuu markuu masaajid salaada markii soo dhawaato inuu cabo waa mamnuuc basashii baa lagu yidhi iyo toontii xalaasha ahayd ayaa qofkii loo diiday masaajidka hadduu soo cuni inu yimaado maxaa umaana qof xaaraan soo cabina oo sigaar iyo marka wax qarmuuna soo cunay marka inuu qofku ka dheeraado iska ilaaliyo ayaa aad iyo aad u wanaagsan naftiisuna qofku waynu ilaalaysan hadarta aynu sheegayna naftaada inaad dishid waa xaaraam weeye walaa taqtuluu anfusakum ina allaha bikum raxiima naftiina ha dilina buu ilahay yidhi subxaana wa tacaala ilahay waa idin naxariisanay marka qofka sigaarka cabaya waa qof naftiisii dilaya weeyaan qof naftiisii dilaya weeye arkaya shay uu arkayo oo markaa uu dilayo marka waxa weeyaan yani waa dhibaataynaya marka inuu qofku maarata ilahay intuu ka yaabo subxaana wa tacaala uu ilaahay dartii niyaddiisa intuu gashado qofku waa lagu ibtilanaya kolley waa ibtilaayo waa lagu ibtixaamaya intuu ilaahay intuu goosto ilaahay dartii inuu uga go'o iyo aad iyo aad u wanaagsan halkaan ku dayna wasala allahu cala maxamed waali wasaxbi ajmaciin
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله باب التشهد وحو باوي هاي تشهد كأي باوي marka tashahudku waxa weeyaan halkan waxaa loogala jeedaa ataxiyaadkii laakiin tashahudka asalkiisu waxa weeye ashhadu an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah oo la yidhaahdo tashahud baa la yidhaahdaa marka halkan waxaa loogala jeedaa ataxiyaadkii oo sida xadiidka aynu ku arki doonno atixiyaadka ayuu sheekhu u baabaystay marka atixiyaadka loo fadhiisto alfaadii la aqriyay ee atixiyaadka la yidhaahdo ee nebiga calayhi salaatu wasalaam salligii lagu salleeyey ayaa uu baabkan kaga warramaya marka atixiyaadku waxa uu shamlisa shahaadadii oo tashahudkiina waa ku jira ashhadu an laa ilaha ila allah wa ashhadu ana muxamadan rasuulu llah ama wa ashhadu ana muxamada cabduhu wa rasuuluhu
marka yani waa tashahud waxaa lagu ilaaqaya atxiyaadkii waa min baabi ilaaqi اljuزءi calى اlkul yani tashahudku shahaadadu laa ilaha illa اllah maxameda rasuul الlah waa qayb ama juz ka mid ah atxiyaadkii haddana waa lagu wada ilaaqay عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم nabiga ilaahay wuxuu ibaray atashahuda atxiyaadka ayuu ibaray kafii kafkaygu bayna kafayhi labadiisa kaf dhexdooda ayuu ku jiray kafku waa intaa yaa kaf la yidhaahdaa gacantiisaasi labadiisa gacmood bay markaa ku dhex jirtay oo markaa gacantiisii buu rasuulku labadiisa gacmood saa ugu qabtay kafii bayna kafayhi kamaa yucallimunii asuurata min alqur'aan siduu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ii barayay suuradda qur-aanka ka mida oo kale ayuu ataxiyaadkiina ii baray marka wuxuu yihi altaxiyaatu lilah salawaatu wاayibaat asalaamu عalayka ayuha الnabiyu waraxmat اllahi wbarakaatu aلsalaamu عalayna wعalى cibaadi اllahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaha ilا اllah وashhadu ana muxamada cabduh warasuulh wa fii lafdi idaa qacada axadukum markuu midkiin fadhiisto fi salaati salaada dhexdeeda falyaqul ha yidhaahdo altaxiyaatu lilah marka waa aqriye wadakarahu waa sheegay wa fii lafdin fainakum idinku idaa facaltum dalika caynka marka samaysiin faqad sallamtum waad salaamteen calaa kulli cabdin saalixin addoon kasta oo wanaagsan baad salaamteen oo fi samaa'i cirka ku sugan walardi iyo dhulkaba wa fiihi waxaa kale xadiidkii ku jirtay falyatakhayar min almas'alati maa shaa ducada mas'alada markaa waa su-aashii waa ducadii weeyaan falyatakhayar min almas'alati maa shaa ducadana tuu doono markaa ha ka doorto markuu taxiyaadka aqriyo dabadeed ducaduu ku ducaysanayo ha doorto tuu doonayo waay marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabigan waxa uu baray atxiyaadka saxaabadana waa beri jiray salaadda siduu qur-aanku u beri jiray ayuu salaadooda wixii ku hagaagaysayey wixii la aqriyay inuu berayy marka iminka ibn cabdillahi bin mascuud waxa uu baray alfaadii taxiyaadka ayuu baray marka alfaad kala duwan ama siyaq kala duwan ayay ku soo aroortay atixiyaadku mid waa kan cabdillahi bn mascuud iminka aynu hayno ee bukhaari muslim isku waafaqeen waana ka ugu saxeixsan xagga sixitaanka waxaa ku xigka cabdillaahi bn cabaas waxba saasna kuma kala duwane halkan ataxiyaatu lilah salawaat wاayibaatu yahay iyo kaas waxaa ku jirtaa ataxiyaatu almubarakaatu asalawaat alayibaatu lilah marka intaasuu kala duwan yihiin iyo xagga tashahudka ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamed cabduhu warasuluh ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah marka kana axmed ibn xambal baa markaa qaatay xadiidkan kaa cabdillahi bn cabaasna waxaa qaatay imaamu axmed waxaan jeeda imam shaaficiy raximah llah imaamu malikna wuxuu qaatay xadiidka waxa weeyaan altaxiyaatu lilah azaakiyaatu lilah marka siyadaas kusoo arora atixiyaadku kolba qofku ku aqriyaa waa ka gudaysa callamanii waa i baray rasuulu llahi sala allahu alay waslam altashahuda ataxiyaadka ayuu baray kafii bayna kafayhi yani rasuulku gacantiisii buu qabtay marka gacantii buu markaa labadiisii gacmosa u dhex geliyey kamaa yucallimunii siduu ii barayay asuurata min alqur'aan suurad qur-aanka ka mid a siduu ii baraybu marka waxa weyaan ii baray marka ataxiyaadka waa kan altaxiyaatu lilah taxiyaat waa jamcu taxiyatin taxiyaat waa jamaca taxiya taxiyaduna waxa weeyaan kullu qowlin aw ficlin daalin cala atacdiim waa qowl kasta iyo ficil kasta oo ku tusinaya weynayn ilaahay la weynaynayo taxiyaatku marka waa kaa ataxiyaat taxiyadu waa hadal kasta iyo ficil kasta oo ku tusinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala weynayntiisa lilaahi ilaahay baa mutaystay oo iskale marka laamka lilaahi ku jiraana waa laamu istixqaaq isaga ayaa mutaystay micnaheeduna waxa weeyi ana kula qawlin aw ficlin daalin cala اtaciimi faina allaha ahlu lahu hadal kasta iyo ficil kasta oo ku tusinaya weynayn ilaahay la weynaynayo ilaahay baa ehel u ah oo iska leh oo mutaystay xaqiiqatan cid kaloo isaga aan ahayn oo mutaysatay in hadal iyo ficil lagu weynayaa ma jirto waa sidaa marka ataxiyaat micnaheeda waa kaa ataxiyaat waa weynan ilaahay la weynaynayo hadal iyo ficil lagu weynanayo ilaahay baa iska leh wsalawaatu salawaadkuna waa jamcu salaatin salaad salaaduna waa cibaadada macruufkaynu garanayna markaa salaad ahlucilmigu waxay ku micna waxay idhahdeen salaada cibaadada ah keeda faralka ah iyo keeda sunnaha ah ilahay baa iska leh caza wajal wsalawaatu salaadana ilaahay baa mutaystay oo iska leh isaga ayaa mutaystay in loo tukado keligii waay waxaa kale salawaadka lagu micneeyey naxariiso naxariisana isaga ayaa iska leh wاطayibaat ayibaadkana ilaahay baa iska leh ayibaadkuna waa jamcu ayib ayibaatku ayibatin yaعni waa shay kasta oo wanaagsan kulu maa qaaba min صifaةi aw qawli aw ficli shay kasta oo wanaagsan oo ah oraah ama ficil ah ama صifo ah shay kasta oo wanaagsan hadalka wanaagsan ficilka fiican sifada fiican fahuwa haabitu lilah ilaahay buu u sugan yahy subxaanahu wa tacaala oo iskale faina allaha ayibun ilaahay waa ayib wa sifaatuhu wa kalimaatuhu wa afcaaluhu ayiba kalimaadkiisa iyo afcaashiisa iyo sifooyinkiisu intuba waa ayib walaa yaqbalu ila ayib wax wanaagsan mooyaane wax kalena ilaahay ma aqbalo taas waa sidaa waxaa kale la yidhi waayibaat ayibaat waxaa loogala jeedaa halkan kelimaadka fiican weeyaan kelimaadka wanaagsan oo dhan ilaahay baa iska leh waana dikriga ilaahay dikriga ilaahay weeyaanoo ilahay dikriga yani dikriga ilaahay baa mutaystay oo iskale weeyaan waxaa kale lagu micneeyey acmaasha wanaagsan aayibaat acmaasha fiicanna waa lagu micneeyey waxa la yidhi acmaasha wanaagsanna ilaahay baa iska leh wixii camal wanaagsan oo dhan ibn muraqin raximah llah kitaabkiisa sharaxa ee kitaabkana ku sharaxaya waxa uu yidhi aayibu in wusifa bihi اlkalaam falxasan lafdiga ayib haddii lagu sifeeyo hadalka waa falxasanu ka wanaagsan baa la dhahdaa kiisa fiican hadalka kiisa wanaagsan aw ilcamalu camalkii haddaa lagu sifeeyo ayib la yidhaahdana waa camal ayiba haddaa la yidhaahdo falkhaalisu min shawaa'ib naqsi waa camalka ka badhax tiran waxyaabaha nusqaanta keensanaya wax kasta oo nusqaan ah camalka ka badhaxa tiran ayaa waxaa la yidhaahdaa camalka ayibka haddii maalkii lagu sifeeyo ayib oo la maalkaas waa ayib waxaa loogala jeedaa waa maal xalaala maalkaasi waa xalaal haddii cunto lagu sifeeyo oo la yidhaahdo marka waxa weeyaan cunto ayiba ama طacaam ayiba haddaa la yidhaahdo faladiidu kiisa macaan baa loogala jeedaa haddii ciidda loogala jeedo waxaa loo marka waxa wey saciidan ayiban marka la yidhi saciidan ayiban saciidkaas ayibka waxaa loogala jeedaa oo saciidkii lagu sifeeyey faaahiru waxaa looga jeeda ka aahirka ah fatayamamuu saciida ayiban saciidkaa laleeyahy saciid ayiba ku gebagabaysta ciidda lagu gebagabaysanaya waxa weeyaan waa ka daahirkaa wey marka ayibkii daahir baa loogala jeedaa haddii addoomihii lagu sifeeyo oo la yidhaahdo addoonkaasi waa addoon ayiba haddaa la yidhaahdo falmu'minu waa qofka mu'minka ah siduu ilaahayba qur-aanka ku yidhi aلطayibaatu liلطayibiin waa mu'miniintii weeyaan aلطayibaatu liلطayibiin aلsalaamu عalayka aلsalaamu عalayka salaantani waa min kuli aafati وamakruuhin wa-ada shay kasta yani oo la dhibsado oo dhibaata ay ku sugan tahay oo aaf ay ku jirto oo laga nabadgelinayo weeyaan marka assalaamu calayka nabadgelya korkaada ha ahaato wey waxaa nabiga loo ducaynaya alayhi salaatu wasalaam ducaaun wa khiaabun lilnabiy sal slam nabiga ku socotaa assalaamu calayka rasuulka calayhi salaatu wasalaam yani waxaa nabadgelya korkaada ahaata nabadgelyada waxa weeyaan yani waa inuu ilaahay ka magangeliyo aafo kasta shay kastao makruuha oo wanaagsanayn shay kasta oo markaa dhib leh ilahay kaa magangeliyo waraxmat llahi waa naxariistii ilaahay sifatu min sifaat illah wa barakaatuhu barakaadkuna waa khayraadka khayraad assalaamu calayka nabadgeli korkaaga ahaato waraxmat llahi wa barakaatuhu barakaadkiina waa khayraadkii faraha badnaa iyo siintii ilaahay bixintii ilaahay bixinay mustamirka ahayd khayrka faraha badan leh marka yani rasuulka alayhi salatu wasalaam saddexdan loogu duceeyey saddex salaam iyo raxmad iyo barako waa saddex assalaamu calayka waa salaamtii ayuha nabiyu waraxmat llahi raxmaduna waa naxariistii wa barakaatuhu waa barakaadkii saddexdaa loogu duceeyey waxaa la jimciyey bayna zawaal makruh وxusuل المaحbوb شhaygii makruuha ahaa ee aan wanaagsanayn oo meesha ka baxa oo waxa weeyaan salaanta aلsalaamu عalayk aلsalaamu عalaykadaasi waa شhay kasta oo makruuha in ilahay ka nabadgeliyo kaas markaa meesha wa ka baxaya وxusuuل الmaxbuub iyo shay kasta oo la jecelaya in ilahay inuu usoo xasilo waa naxariistii iyo barakada markii rasuulka عalayhi الsalaaةu وasalaam sidaa loogu duceeyey iyo haddana ducadii dadka muminiinta ah tartiibta balay markii hore ilahay subxaanaه وataعala la ammaanay aلتaxiyaaت lilah والsalawaaت والطayibaat waa ammaan ilahay la ammaanay markii ilahay la ammaanay dabadeed rasuulkii waa lagu ujisiyey aلsalaamu عalayka أyuha الnabiy وraxmat الlah وbarakaatuh intaa waxay kasii dambaysa waa addoomihii aلsalaamu عalayna marka addoomihi ilahay baa adoon waxa ku xiga yani qofkii ducaysanaya baa ku xigay marka aلsalaamu عalayna وعalى cibaad الlahi الصالxiin السلام علينا معشر الأمة الإسلامية ومنهم المصلي نفسه qofkan tukanay laftiisa waa ka mid salaani korkeenna ha ahaato isaga laftiisu kan tukanaya ee ku ducaysanayana waa ku jiraa asalaamu calayna waay haddana wuxuu duceeyey ayo addoommihii ilaahay kale wa calaa cibaadi illaahi asaalixiin addoomaha ilaahay wanaagsan على عباad اللh جمع عبد وهو المتdلل لله qofka ilah isku duleeye weeyaan ee u khduuca بكمال المحaبة والإضاaفaة للتشhريف الصاaلحيiن جمع صاaلحin صاaلحna waxaa la dhahdaa القائم بحقوq اللah qofka حquuqda ilaahay ku taagan ee حquuqda ilaahay la imanaya iyo حquuqdii adoomaha la imanaya حquuqdii nftiisana la imanaya حquuqdii ilahay buu la imanaya أعطى كل dي حق حقه mid kastoo حق kuleba حqiisa waa siiyey waay marka tartiibta siday u tartiibsanta balay ثanاء calى الlah ilaahay ammaantii ilaahay waa ugu horaysa iyo ilaahay mutaystay cibaadada iyo waxdaaniyadda ilaahay taxiyaakin waxdaaniyadda ilahay weeyaan ilahay inuu keliyay subxaanaه وataعaalى rasuulka عalayhi الصalaaةu وasalaam ammaantiisii iyo ducadiisii isaga kii marka waxa wey tukanayey waxa weeyaan oo isna duay ducadii markaa naftiisa ku daray addoomihii ilahay saalixiinta ahaaye kale oo dhan ayuu iyaguna haddana u duceeyey marka tartiibtaas waa sidii nabiyullaahi nuux calayhi salaam suuratu nuux aakhirkeeda rabi اkfir lii waliwaalidaya waliman dakla beytiya mumina wlilmuminiin wlmuminaat rabi kfir lii isagaas ka bilaaba ilaahoy dembi dhaaf waliwaalidaya labadiisii waali waliman dakala beytiya muminan muminiintii uu garanaya isagu dadkii uu yaqaanay waa halkan imaka aad jiri assalaamu calayna waa jamci mse kuwa jirteen markaa marka waliman dakala beytiya muminan